haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan ibraahimow anigaa soo qabanaya waxaana uu naga soo gaaray hooyo dahabo ibraahim maxayle iyo faysal muxyidiin xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa shariifo muxyidiin xasan iyo seegeeda maxamed iyo caruurtooda axmed muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faadumina iyo caruurtooda jawaahir muxyidiin xasan iyo seegeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiyo muxyidiin xasan cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fadxiya muxyidiin xasan waa dhammaan ilmo muxyidiin xasan xuseen muxyidiin xasan ayaa ku jira iyo xaaskiisa fayloon iyo xasan muxyidiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan cumar muxyidiin xasan iyo maryan muxyidiin xasan iyo odaygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda dhammaan reer muxiidiin xasan gaafow oo isku duuban waxay halkan hambaliyo iyo bogaadin uga dirayaan khuluud faysal muxyidiin iyo muuse maxamed cawaale oo axaddii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaanu leenahay arooskiin allaha ka dhiga midkii loo aayo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano allaha idinkala siiyo ayaanu leenahay dor xasan axmed jaamac dor maxamed cabdi ibraahim injineer maxamuud maxamed ciise injineer maxamed cabdiqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro axmed cali jibriil ceragaabo loo yaqaano iyo maxamed maxamuud bushkaleeti cabdinaasir aadan yuusuf jinac iyo cabdiraxmaan cusmaan maxamed injineer saciid xasan xaashi xintar mustafe maxamed xasan iyo xasan sheekh maxamed mukhtaar maxamed dugsiye iyo maxamed maxamuud indabuur yacquub maxamed axmed iyo fahmi maxamed axmed dhammaan asxaabta iyo waxay yidhahdeen dhalinyada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxayna hambali gaarsiinayaan xildhibaan maxamed cusmaan maxamed iyo fadxiya cabdulaahi maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxayna leeyihiin meerikeena allah ka dhigo mid idiin horseeda guur qeyrqaba aamiin ayaana naguna leenahay heesta ugu horreysa ee aan dhegaystayaashan u soo qabanayno waa buur baa kugu gudbanaa waa codadkii cumar dhuul cali iyo marin musal siduu ii barkaday burdo kama bogto idbarriinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday hurdo kama bugto barrinsayo waygu bahaye adaanku bukaa may bogsiin kartaa adaanku bukaa may bogsiin kartaa burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa dhulka igu balad
kana waxa uu naga soo gaaray caasho rooda xaashi muuse iyo cabdikariim xayd xirsi waxa uu ku magac dheer yahay guji iyo maxamed cabdi jufo iyo abokor cabdi jufo iyo mustafe nuur cusmaan iyo maxamed dhako waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan wariya baa la yidhi maxamed fawsi maxamed iyo marwadiisa hodan oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaasi weli magac looma soo bixin waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo midkiisa oo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waxaa dhambaal uu nagu yimid xasan ismaaciil maxamed yaasiin jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed nimco muuse maxamed iyo triig maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar saleebaan maxamed nimcaan jaamac dhammaan reer maxamed diiriye waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalal kale oo dunida ah waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed jaamac maxamed iyo xamde jibriil oo ku aqalgalay degmada gashaamo aqalgalkaas allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin caashoo noo soo qabo heesta labaad waa tahay heesta xigta ee aannu soo qabanayno waa heesta halkudhageedu yahay cishqigu madhaba ma daruur da'daa madaad ku qaado badda kugu dara codkii khadiija cabdulaahi cali dalays
Wow.
dabaalkan caasho waxa uu nagu soo gaaray aabe faysal muxidiin xasan hooyo taliso nuur baalbaalow muxudiin faysal muxudiin iyo xaaskiisa kifaayo iyo carruurtooda abuukar faysal iyo xaaskiisa shamsa mura faysal muxudiin cabdicasiis faysal muxudiin maryam faysal muxudiin dhammaan reer faysal muxudiin xasan waxa ay hambalyo u dirayaan khuluud faysal muxidiin iyo saygeeda muuse maxamed cawaale oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskin allah ka dhigay midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo annaguna waxaan leenahay aamiin warqadanna waa tahaniyad aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin sadiiq aadan waxa uu joogaa magaalada cabadwaaq waxaa kaloo dhambaalka ku jira dhammaan qoyska reer aadan xidig iyo qoyska reer shaaciye cabdi ciid iyo qoyska reer cabdi cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug waa la yiri cali daahir ciid iyo xildhibaanaad fardowsa yuusuf ciid iyo dhammaan howlwadeennada shirkadda daabacaadda horiyaal jeed faraceeda cabadwaaq waa la yiri iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin farxadle aan la soo koobi karin hawada u marinayaan shaafiici shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa xamdi cabdi cigaal oo ku aqalgalay degmada cabudwaaq gaar ahaan xaafadda horseed ducada waa xaggiina la yiri waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa aqalgalkaas in ilaahay u ka dhigo midkii loo aayo aamiin heesta saddexaad in dhegsaashanna u ciyaarayno waa
dabaalkan waxa uu noogu yimid cabdulaahi xaaji cabdi jaamac moxamed xirsi falastiin khaliif yuusuf cabdiyare sheekh cali ilyaas cumar yuusuf xane cabdicasiis iraad eydiin xasan iyo faarax axmed cabdulle maxamuud mukhtaar gaadi khadar good gardaase iyo cabdiruus maxamed cumar xamse cabdi maxamed badri cabdulaahi ibraahim aadam faarax farasleh siid cumar cusmaan cabdulle iyo ismaaciil macalin hureyre waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan caamir mawliid xaaji cabdi iyo sihaam muxidiin jiilaani oo arooskooda uu ka dhacay magaalada london waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxaa diraya dadka kale aaho iyo safiyo cabdulaahi xuseen iyo abi cabdulaahi baaruud axmed waxaa kaloo dhambaalkana ku jira aabe sayid ibraahim fartaag iyo hooyo deeqa xirsi meygaag iyo cabdulcasiis cabdulaahi baaruud iyo batra cabdulaahi baaruud iyo riyaaq aadan baaruud iyo xamde aadan baaruud iyo mawliid moxamed meygaag nimco sayid ibraahim iyo samiira sayid ibraahim dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi fardowsa sayid ibraahim fartaag oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay arooskaas waxaanu ku ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo heesta ugu dambaysa ee afraad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa heestan kudhageedu yahay ammaantaada waa codadka labada fanaan xalima khaliif magool iyo axmed mooge liibaan
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyaday heesaah waxaa idiin soo wada jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo aniga ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono silaahay nabadgelyo
cadceedi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada iimanka deeqde dainayay miyar baan ka sheege waxaan kugu asteeya allah ku dameeyey aniga xabeer ahaa gudoonkii adduunkay sidii uba xabeer ahaa gudoonkii adduunkay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kuugu asteeya allah ku dhameeye sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye ammaantaada inayay yar baan ka sheege waxaan kuugu asteeya allah ku dhameeye inagaysarosiye hayaankii adduunkay inagays arosiye hayaankii adduunkay odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawin